بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhowaada koorsadii aynu ku baranaynay tafsiirka qur-aanka waxaynu insha allahu tacaala soo qaadanaynaa maanta tafsiirka suuratu almasad suuratu almasad waa suuradda boqol iyo koob iyo tobnaad ee qur-aanka kariimka waana suuratun makiya yacni waa suurad kusoo degtay magaalada maka almukarama waana suurad ka kooban shan aayadood oo keliya iyo sidoo kale lix iyo labaatan eray ama kelmadood iyo koob iyo siddeetan xaraf suuraddan waxay ka waramaysaa dhacdo taariikheed gaar ahaan ninka loo yaqaano abulahab iyo qoyskiisii oo nebiga abulahab wuxuu ahaa adeer ayuu ahaa ninkaas masiirkiisii iyo cidhib dambeedkiisii ayay suuraddani ka waramaysaa sidoo kale suuraddani waxay ka waramaysaa arrin mucjiso ah iyo weliba fariin dheeraadana way wadataa oo ay halkan suuraddaasi ay ka diraysaa oo aynu insha allahu tacaala aynu ka qaadan doonno suuraddan walaalayaal intaanay soo degin waxay leedahay sababu nusuul yacni sababbay kusoo degtay sababtuna waxay ahayd sida kusoo aroortay markaa saxiixulbukhaariga ibnu cabaas radia allahu canhu ilaahay raalliha ka ahaad isagii aabihiiba waxaa laga wariyey inuu dhahay rasuulkii ilaahay ba calayhi salaatu wasalaam wuu soo baxay wuxuu aaday albadxaa yacni waa meel tamuuxa oo magaalada maka ku taalla tamuuxna waa meel biyuhu ay maraan daadku uu maro oo uu markaa wuxuu kaga tagaa ciiddaas iyo dhagxaan iyo waxooga qurux yar buu kaga taga waana meel fiican oo u wanaagsan in la fadhiisto halkaasuu usoo baxay kadibna wuxuu fuulay buurta ayuu fuulay dabadeedna nebigii calayhi salaatu wasalaam qoomkiisa ayaa la faray in uu markaa uu diinta uu gaadhsiiyo wuu dhawaaqay markaa nebigii wuxuu dhahay yaa sabaaxaa war yaa waa bariistay ayuu yidhi reer quraysheed oo dhan ayaa markaa isugu yimi meeshii oo kusoo ururay kadibna nebigii baa weydiiyey reer quraysheed oo wuxuu ku yidhi reer quraysheedow haddaan idinku dhaho cadowgii wuu idinku galabaysanaya ama wuu idinku waa bariistay may rumaysan lahaydeen macnaha yacnii cid col idinku ah oo cadow ah oo idinku soo duulaysa ayaa maanta idinku waabariisato halkan yacni buurtan dabadeeda taagan haddaan idinku dhaho may rumaysan lahaydeen qaaluu waxay dhaheen nacam waanu ku rumaysanayna adigu waxaa tahay saadiqul amiin runbadanihii aaminka ahaa nabigeennana saasaa loo yaqaanay calayhi salaatu wasalaam intaanu islaamnimada ama yacni waxyigu waanu kusoo dogin ka hor asaadiqu lwacd lamiin ayaa loo yaqaana sala allahu calayhi wasalam dabadeedna waxay dhahen waanu ku rumaysanayna rasuulka ilaah wuxuu dhaha calayhi salaatu wasalaam waxaan idinka digayaa bayna yaday cadaabin shadiid yacni cadaab iyo cadibaad daran oo idinka horraysa ayaan idinka digayaa iyo ilaahay cadhadiisa ayaan idinka degaya marka abaalahab oo ka mid ahaa raggii meesha taagnaa intuu ishayn kari waayey oo uu sare u kacay oo uu boodhkii iska tumay ayaa wuxuu yidhi alihaada jamactana ma waxaaseed maxamed oo isugu kaaya yeedh tabban lak buu dhahay yacni khasaara kuu sugnaa ama hoog kugu dhaca oo kale waa habaar subxaan allah fa anzala allahu markaasu alla wuxuu soo dejiyey suuraddan suuratu lmasad wuxuu alla yidhi tabbat yadaa bilahabin wa tab maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab sidaas ayay ahayd sababu nusuul intaynaan suuradda fasirkeeda u gudagelin marka hore aynu waxoogaa yar oo kooban aynu ka qaadana taariikhdii ninka loo yaqaana abulahab abulahab magaciisa waxaa la ydhahdaa cabdilcuza oo sanamkii cuse la ydhaahdo ayuu addoon u yahay walciyaadu billaah halkuu ilaahay addoonka uga noqon lahaa cabdilcuza ibnu cabdilmutalib weeyaan oo nebiga adeer buu u yahay oo wuxuu la dhashay nebiga aabbihi iyo cabdillahi ibnu cabdilmutalib wuxuu ahaa waagii hore intaanuu nebigu calayhi salaatu wasalaam lasoo dirin wuxuu ahaa abulahab nin aada u jecel nebiga calayhi salaatu wasalaam jacaylka uu qabay awgeed labadiisii wiil oo uu dhalay abulahab oo la dhihi jiray cutba iyo cutayba ibna abilahab labada wiilba abulahab ayaa dhalay ayaa wuxuu u guuriyey laba gabdhood oo uu rasuulku dhalay calayhi salaatu wasalaam labadiisii hablood oo ahayd ruqaya iyo umukalhuum labadii habloodba waa u guuriyey subxaan allah nebigu calayhi salaatu wasalaam markii risaaladii waxyigii ay kusoo degtay ayuu bilaabay colaadeysi isagoo collo ah ilaah iyo rasuulkiisa walciyaadu billah dabadeedna dhibkii adduunka ugu weynaa ayuu u geystay oo waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu cid u tago oo uu isdhaho marka waxa weeye diinta u bandhig wuxuu ahaa nin yacni mar walba dabagala rasuulka calayhi salaatu wasalaam meeshuu istaagaba uu ka daba istaagi jiray wuxuu dhihi jiray ha rumaysanin ninkan ha rumaysanina wuxuu sheegaya waa bidco waxa weeye waa been ayuu sheegaya waana nin waalan saasuu ku dhihi jiray walciyaadu billah mawsimka xajka marka la yimaado ay dadku ay xajkii jaahiliga ay isugu yimaadaan nebigu wuxuu isdhihi jiray uga faa-iideyso yabaha islaamka gaadhsii abulahab baa markaa ka dambeyn jiray mar walba subxaan allah oo sidaa markaas diinta ilaahay u hortaagnaa abulahab waxaa ka darnaa xaaska uu qabo oo la dhaho ummu jamiil maxaa la dhahaa magaceeda ummu jamiil waxayna walaala ahaayeen abu sufyaan marka waa ummu jamiil bintu waa reer bani umaya ayay kamid ka mid tahay marka ummu jamiil bintu umaya weeyaan subxaan allah gabadhaas marka iyaduna waxay ahayd islaan qumanyo ah walciyaadu billah ilaan qofku markuu gaaloobo oday gaaloobay iyo islaan gaalowday waa kuwa ugu xun weeyaan islaantaasi markaa islaam xun ayay ahayd oo waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigeedu jiraan ayuu la ahaa waa kudhejis waa ku dhejisnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dhib badan ayay u geysan jirtay markuu salaada uu galo ayay soo shiidi jirtay dhagax bay la dhici jirtay hilibkay jarjarayso ayay markaa kusoo tuuri jirtay kudaafada iyo qashinka iyo xashiishka waxaba intay soo ururiso ayay ku daadin jirtay wadada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo guriga nebiga marka waxa weeye dhib badan bay u geysatay sidoo kale qodxaan bay soo qaadi jirtay iyo marka xamaalatulxadab weeyaan oo waxay soo urursanaysaa xaabo iyo qodxaan iyo balaayo oo dhan wadada uu rasuulku maraya ayay ku daadin jirtay walciyaadu billah waxaasoo dhan waxaa ka darnaa waxay ahayd gabadh afka laga falay walciyaadu billah oo ahayd marka namaama yacni waxbay xamanaysaa had iyo habeen waxbay xamanaysaa sidoo kalena waxbay isku diraysaa walciyaadu billahi rabbilcaalamiin markaa dumarka noocaa xunxun weeyaan walciyaadu billah marka gabadhaasna wuu qabay oo gabadhaasina xumaanta ayuunbay ku taageeri jirto ku kaalmayn jirtay ninkeeda abaalahab ahaa abulaha markaa waxa weye nebiga markii lasoo bixiyey labadii wiil ee uu dhalay wuxuu ku dhahay qasab ku fura labada gabdhood ee rasuulku uu dhalay calayhi salaatu wasalaam isla hal maalin baa labadoo habloodba lasoo wada furay subxaan allah marka mid ka mida cutbe ibnu abilahab mid ka mida wiilkii u abulahab uu dhalay ayaa rasuulka ilaahay u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasuu yihi inantaadiina waanu ku furnay candhuufna wuxuu doonay inuu wejiga kaga dhuftay nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu markaa waxa weeye wuu habaaray wuxuu ku yidhi ilaahay ha kugu sallido libaax ama xayawaan alla ha kugu sallido ninkii wuu baxay safar buu aaday subxaan allah markuu safarkii dhulka shaam ayuu kusii socday habeen markii la seexday ayaa waxaa ciyey libaax baa ciyey subxaan allah libaax ayaa ciyey libaaxii baa markaa waxa weeye markii uu maqlay cidiisii ayuu xasuustay habaarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay ninkaas war moxamed baa isoo habaaro habaarkaasi wuu igu dhacaya ee niman iyo markaa seexanaysaan barhtanka anigay geliya barhtanka habeenkii markii la seexday barhtankaa la geliya hareer kastaba dhankan waa laga xigay dhankan waa laga xigay dhankan waa laga xigay libaaxii baa soo orday markaa subxaan allah habeenkii dadkiiyo hurda uu isaguna barhtanku ku jiro ayuu kala dhex baxay wuu cunay markaa saasuu ku dilay habaarkii nebigaa ku dhacay ka subxaan allah markaa abulahab sidaa ninkaas sida u dhibta badan ayuu ahaa walciyaadu bilaahi rabbilcaalamiin dabadeedna nabigeena wuxuu ku dhahay khasaara kuu sugnaa ama hoog kuu sugnaa ayuu ku dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam kadibna ilaahay baa markaa wuxuu soo dejiyey suuraddan suuratu almasad marka ilaahay wuxuu dhahay subxaana wa tacaala bismi illahi araxmaan araxiim tabbat yada abilahabin wa tabba tabba macnaheedu waxa weeye waa hoog iyo khasaaraha tabba waxaa hoogay ama waxaa khasaaray yadaa abilahabin yadaa waa labadii gacmood ee abilahab abulahab magaciisu meeshuu ku yaalla waa gaalada ilaahay uu qur-aanka uu ku sheegay magacyadooda tabbat waxaa markaa hoogay oo khasaaray yadaa abilahabin gacmihii abilahab wa tabba wayna khasaareenoo way xaqiiqowday oo run ayay noqotay oo xaqiiqo la arkayo weeyaan khasaarihii iyo hooggii u sugnaa markaa abilahab maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasaba maa aghnaa waxba uma tarin canhu isaga waxba u kamay tarin maaluhu xoolihii wuu haystay wamaa kasaba iyo wixii uu kasbaday oo culimmada mufasiriintu ay ku fasireen carruurtiisii marka carruurtiisiina waxba umay tarin xoolihiisina waxba umay tarin maa aghnaa waxba uma tarin canhu isaga maaluhu xoolihiisii wamaa kasaba iyo wixii uu kasbaday ee carruurtiisu waxba kamay tarin kamanay difaacin cadaabkii ilaahay markii uu soo degay sayaslaa wuxuu gelayaa ama uu geli doonaa abulahab naaran naar buu gelayaa daata lahabin oo u saaxiiba daata waa bimacnaa saaxiiba oo kale ayay la macno tahay daata lahabin u saaxiiba holac iyo kulayl aada u daran naartaasuu gelayaa markaa holaca badan walciyaadu billah abulahabna waxaa loogu bixiyey baa layidhi abulahab wuxuu ahaa nin aada u qurux badan leannu beytka nebigu kasoo jeeday dee nebiga calayhi salaatu wasalaam isna nin qurux badan bu marka abulahab nin qurux badan baa wejigiisa dhalaali jiro waxay dhaheen abulahab waa ninkii holaca ahaa waaba holacba subxaan allah alla wuxuu dhahay haddaba abu holacow haddaba waxa ku qabsanaya eego sayaslaa wuxuu gelayaa naara naar buu gelayaa daata lahabin holacu saaxiiba wamra'atuhu waxaa kaloo la gelaysa gabadhii uu qabay ama xaaskiisii xamaalata alxadabi xamaalata waa tii qaadqaadaysay ama xambaaraysay alxadaba xaabada iyo qodxaanta ila waa gabadhii xaabada intay soo qaado ku daadinaysay dariiqa nebiga calayhi salaatu wasalaam culimmada kale waxay dhaheen mee waxaa looga jeedaa dadka ayay isku diraysay wayna xam badanayd oo dumarkunbay la xaman jirto oo nebigay xaman jirtay mar walba iyo qoyskiisa marka fa subxaan allah bal markaa waxaa qiyaastaan walaalayaal labadii hablood ee rasuulku uu dhalay umu kalfuum iyo ruqaya oo ay sodoh u tahay xamaalatulxadab habartaas markaa qumanyada ah walciyaadu bilaahi rabbilcaalamiin dee markaa waxa weeye waa noloshiiba waxa weeye waa halis weeye waa dangeros ilaahay baanu ka magan galay wamra'atuhu xaaskiisii waxay noqotay oo iyaduna waxay la gelaysaa maxay naartii bay la gelaysaa xamaalata alxadabi waa sifa ay leedahay gabadhaasi oo lagu sifaynaye waxa weeye waa gabadhii uruursanaysay xaabada iyo qodxaanta uruursanaysay fii jiidiha bimacnaa fii cunuqiha qoorteeda waxa sudan ama la sudhaya xablun xadhig min masadin ka ahaaday xadhigaas oo ah min masadin naar yacni xadhig naareed ayaa qoorta loo sudhaya inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxay leeyihin culummadu marka qoorta loo suudho xadhiggaa naarta ah waxa weeye marna saruu xadhiggaasi u qaadaya marna hoos buu dhigaya waxayna ku jirtaa cadaabka naareed walciyaadu bilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baynu ka magan galnaye sidaas ayaa markaa waxa weye masiirkeedii uu noqday iyo cidhib dambeedkeedii ay kaga soo horjeeday ay ku dhibaysay rasuulka ilaahay iyo muslimiinta ay ku dhibaysay markaa haweenaydanna walaalayaal markii suuraddani ay soo degtay ayay aada u cadhoota waxay tidhi mee ninka aniga ii gabiyey ee maxameda dhagax weyn ayay soo qaadatay waxay doonaysay inay nebiga ku dhufato oo ay ballaadhiso madaxiisa subxaan allah dabadeedna dhagaxii bay soo xambaartay waxa u timi abubakar iyo nebigoo fadhiya dabadeedna waxay tidhi abubakar bay la hadlaysa waxay tidhi mee saaxiibka markaasuu ku idhi oo maxaad ku falay lahayd waxay tidhi dhagaxan weyn baan intaan qaadan ku dhufan lahaa waan dili lahaa nebiguna abubakar agtiisuu fadhiya gabadhii markii ay iska tagtay buu abubakar nebiga weydiiye oo wuxuu dhahay rasuul allah miyaani ku arkin gabadhu wuxuu dhahay ilaahay baa iga indhasaabay waxba may arkayn subxaanaka rabbana laa ilaaha ila allah abulahabna walaalayaal isagana masiirkiisi saasunbuu noqday oo walciyaadu billah isaguna gaalnimo ayuu ku dhintay oo wuxuu dhintay waxa weeye dagaalkii beder isagu kamuu qeybgelin dagaalkii beder kamuu qeybgelin dagaalkii beder waxaa ka qayb galay abujahal iyo umaya ibnu khalaf iyo gaaladii waaweyneyd cuqba ibnu maciid iyo nador ibni xaaris raggaasoo dhan waa kuwii lagu laayay ee ceelka lagu tuuray meydkoodii dabadeedna waxaa dhacday reer quraysheed warkiibaa soo gaadhay abulahab markaa wuxuu la joogaa xaaskii uu qabay walaalkii oo cabaas ibn cabdilmualib ahay haweenaydaasi markaa xaaskii cabaas uu qabay gabadh muslimada bay ahayd waxaana la joogay wiil adoon ah wiil addoon ahayoo muslim ahaa ayaa la joogay subxaan allah dabadeedna warkii baa loo sheegay wiilkii addoonkaabaa wuxuu dhahay ilah baan ku dhaartay maxamed baa guulaystay iyo ciidankiisii abujahal iyo gaaladii madaxdoodiina waxaa lagu guray qaliibkii iyo ceylkii beder baa lagu guray wuu cadhooday markaa abulahab wiilkii buu markaa tumay oo garaacay isagoo tumay oo garaacaya walciyaadu billaah ayay haweenaydii umulfadli oo ahayd xaaskii markaa cabaas ibnu cabdilmutalib ayaa qori qaado madaxa kaga dhufatay waar ka fuq bay tidhi wiilka subxaan allah cadhadii uu maalintaa u qaaday abulahab waxaa ku dhuftay markaa cudur baa ku dhacay laga yaabo inuu ahaa cudurka kansarka laba saddex maalmood kamu dambeynin gaaladii reer quraysheed isla saddex maalmood kadib ayuu dhintay abulahab dagaalkii beder markii warkiisa loo sheegay ayuu cadho ku dhintay iyo ciil uu ku dhintay markaa fa subxaan allah markii uu dhintay waxa weeye cudur halisabaa ku dhacay ilahay baan ka magan galnee waxa weeye meydkiisi xitaa waa la maydhi kari waaye waa la aasi kari waaye carruurtiisii baa ka yaacday waxay dhaheen cudurkaasaa nagu dhacay markaa dhagxaan bay qaadeen oo markii dambe dhagxaan unbay dusha ka saarsaareen subxaan allah ay dhaheen bal naga astura meydka subxaan allah haakada kaana masiiru abulahab saas ayay ahayd masiirkii abulahab maa agnaa canhu maaluhu wamaa kasab xoolihiisii iyo ubadkiisii waxba uma tarin subxaana xitaa markii uu dhintay waxay u tareen male inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun halkan waxa weeye suuraddan faa'iido weyn ayaan ka qaadanaynaa faa'iidadu waxay tahay waxa weeye walaalayaal si kasta haddii aad nin dhalasho leh aad tahay ama gabadh dhalasho leh oo aad tahay ama nasab aad leedahay iyo abtirsiin aad leedahay had ku faanaysid waxa weeye abulahab abtirsiini meel may geynin dhalashana meel may geynin beyt ahlulbeytka ayuu ka mid yahay oo nebigi ilaahay buu adeeru yahay fa subxaan allah maca daalika markii ilaahay uu rumayn waayey ee ilaahay uu cibaadaysan waayey camal saalixana uu la iman waayey ilaahay naar buu geliyey isaga iyo xaaskiisiiba walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin marka ahlulbeyt baan ahay sida soomaalidu ay tidhahdo ummadda nebi maxamed baan ahay anaga baan alciqaabaya u fiirso marka abulahab ilaahay baa qur-aanka kugu sheegay ama ahelka beytka noqo ama ehel nooc kale ah noqo waxa ku anfacaysa maalinta qiyaame waa tawxiidka iyo camalka saalixa aad la timi ayaa ku anfacaysa faa-iida aad iyo aad u weyn weeyaan walaalayaal sidoo kalena waa mucjisooyinka diinta iyo waxay ka mid tahay mucjisooyinka qur-aankan ayay ka mid tahay oo walaalayaal suuraddani markii ay soo degtay ee loo sheegay abulahab inuu naar gelayo sayaslaa naaran daata lahab wuxuu gelayaa naar holac u saaxiiba muddo ka badan toban sannadood ayay muslimiintu ku dul akhrinayeen abulahab abulahab markaa waxa weeye qur-aankan mucjisadiisa waxaa ka mid a ilaahay subxaana wa tacaala maalintii uu soo dejiyey aayadda buu qalbigiisa daboolay wuu dahaadhay islaamnimaba uu ka dahaadhay yacnii tobankaas sannadood waxaa ku filnaa oo keliya inuu hal daqiiqo keliya uu dhaho waan islaamay xitaa nifaaq baha ka noqotiyo munaafiqnime xitaa hadduu dhaho waana shahaatay qur-aanka oo dhan ayaa markaa waxa meesha ka bixi lahaa manay ilaahay subxaana wa tacaala muu waafajinin ilaahay sidii u ballan qaaday masiirkiisii gaalnimo ayuu ku dhintay mar keliyana shahaadada kumu dhawaaqin xitaa munaafiqnimo muu la imanin subxaan allah waxay ku tusinaysaa mucjisooyinka qur-aanka kariimka wixii uu sheegay in ay sideeda u dhacday abulahab wuxuu gelayaa naar naartana gaal baa gala gaalnimona waad ku dhimanaysaa toban sannadood baad jaanis haysatay ama ka badan baad haysatay bal ha afkaaga maad mar keliya ka dhahdid laa ilaaha ila allah dabadeedna qur-aanka maxamed iyo diinta maxamed oo dhan way burburi lahayd subxaan allah wa haadihi min mucjisaati hada alqur'an waa mucjisooyinka qur-aankan weeye walaalayaal aan mar kala dul marna insha allah tabbat waxaa markaa hoogay oo khasaaray yadaa abilahabin abaalahab gacmihiisii wa tabba wayna xaqiiqowday oo si dhaba buu u halaagsamay oo u khasaaray maa aqnaa waxba uma tarin canhu isaga maaluhu xoolihiisii wamaa kasaba iyo carruurtii uu kasbaday waxba uma tarin isaga markii ilaahay cadaabkiisii uu yimi sayaslaa wuxuu gelayaa abulahab naara naar buu gelayaa daata lahabin holacu saaxiiba oo holcaysoo kulul wamra'atuhu gabadhii uu qabay iyo xaaskiisina way la gelaysaa naarta xamaalatalxadabi waa tii markaa xaabada iyo qodxaanta uruursanaysay fii jiidiha qoorteeda waxaa ahaaday gabadha xablun xadhig baa ahaaday min masadin oo ka ahaaday markaa waxa weeye xadhig naareed walciyaadu billaah ayaa ahaaday insha allah markaa koorsadeenni maanta ama darsigeenni aan intaa kusoo koobno wallahu aclam wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh